kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a barnaamijka bandhigga ee toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa doorka ay dhallinyaradu ka qaataan arrimaha samafalka inta badan aafooyinka iyo weliba masiibooyinka soo waajaha qaybo badan oo ka mid ah waddamada dunida iyo weliba xaaladaha gargaar ee u baahan gacanqabashada ayaa marka laga yimaado hay-adaha caalamiga iyo weliba dowladaha muddooyinkii u dambeeya ay soo kordhayaan doorka ay bulshadu ku leedahay u gargaaridda dadka tabaalaysan ee gacanqabashada u baahan iyagoo taageero ka geysta dhinacyo kala duwan daasiisi maxamed farfarle waa guddoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen ururada dhallinyarada somalilan ee loo yaqaano soonyo waxaana inoo sharaxayaa waxa uu yahay doorka ay bulshadu ka ciyaarto arrimahaasi samafalka runtii bulshadu waxay iska caawin kartaa xiliyada emergencies oo kale haddii masalan gobol ay mushkiladu ku dhacdo dee waxaa maaragtay waajiba in goboladii kale ay gurimadaan maaragtay dhaqaalo ururiyaan xooga isku daraan maaragta ay ay markaa isku dayaan inay gaadhsiiyaan dadka dhibka ku dhacday ama daadad ha noqoto ama duufaana ha noqoto ama dee dhib kaleba ha noqotee in dadka markaa ay maaragtay isku gurmadaan oo ay maaragtay sameeyaan waxyaabaha dadkaas ugu baahan yihiin oo runtii ah in la badbaadiyo nafihii dadka haddii cunto loo geynayo haddii dhar loo geynayo haddii hul loo geynayo markaa runtii doorka bulshada waxa weeye waa door isku xiran waa door aan marnaba maaragtay aan kala furmi karayn sida ay muujisay xog ururintii u dambeysay ee la shaaciyey horraantii sannadkii hadda uun dhammaaday ee laba kun iyo sagaal iyo toban guud ahaanba bulshada dunida ku nool ayaa tiradoodu ay ku dhudhowdahay sideeda bilyan oo qof iyadoo la tilmaamay in dadkaasi badankoogu ay dhallinyar yihiin waxaana muddooyinkii u dambeeyey isa soo taraya doorka ay dhallinyaradu ka ciyaaraan arrimaha samafalka bulshada iyagoo si xooggan u adeegsada warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho waa kan maxamed warsaman sandool oo guddoomiyaha dallada ay ku bohobeen dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hadda waxaan aaminsanahay inay aad yani u fahmeen iscaawinta iyo iskarab istaaga iyo inay gacmaha wadasqabsadaan oo wixii markaas meel ka jira dhibaato ah ay aad isaga caawiyaan iyadoo aad inta badan u yahay rubaxaad ku tahay dhalinyarada soomaaliyeed oo aad u isticmaalsan sida baraha bulshada kuwa meelaha wax ka dhaceen jooga soo gudbiya baahida iyo waxyaabaha la iska taagan iyo muuqaalada guud kuwa aadka ugu dhex jiraayeen baraha bulshada soo sololeeya sameeya acawno wacyigelin u istaaga inay meeshay tagaan waxna ka qabtaan dadkan awoodin ee jira qurbaha ku dhaqan ee ma kelin ayagana la gaarsiiyo fariimaha iyo xaaladda see tahay ayaana waxaa la wixii markaasoo kale isku fakaraan akown yihaahdo akownka tabracaadka kale ama jurmadka kale ayaa loo furaa dhalinyaradaasi ayaa aalaaba baahiyaha taagan ee ku shaaciya warbaahinta bulshada sidaasi aynu xagga hore kusoo xusnay iyadoo ay gacantooda soo galaan dhaqaale ee u baahan in la maamulo islamarkaana ay si habsamiya loo gaadhsiiyo dadkii loogu talagalay haddee mas-uuliyaddaasi ma tahay mid ay si habsamiya ay uga soo dhalaalaan waa kan mar kale maxamed warsamo sandhool ama yani cadaalada ku jirto ayay inta dhalada baxaan ayay tagaan goobkii wixii markaa muuqaal ku jira baahiyaha oo kale hadday noqoto dhanka caafimaadka hadday noqoto dhanka yani haan ka hortaga dhibaato markaas jirta hadday noqoto dhanka yani haan gacansiinta iyo raashiinka iyo cudurada isku jira loo qaban karo xarumihii lagu shaqeynayo intaas horena markaas ayay xooga geliyaan wixii markaas itaalkooda ah anwaalaha soomaaliyeed ee markaas muslimiinta ah ee meelda jooga ee wax gacantooda kor u baxeen in dadkaasi la gaarsiiyo waxaa kaloo jirta samafalo xoogan inta badan hadda ay sameeyaan dhalinyarada oo dadka bulshada reedka ah soomaaliyeed wafta xanuunkii xanuunada ilaahay kuwaasima qaarkood ku dhaca waa lasoo bandhigaa dabeedna waxaa la yaadayaa ka geysan kara ayagana waxaa arkaysaa qofkiiyo inta badan loo gurmaday oo qof kastoo dal iyo dibad jooga u garab istaagay laga bixiyey caafimaadkiisii dibadda loo qaaday waxaa arkaysaa masiibo xoogana ka dhacday meelaha ilaahay markaba nooma keenay muqdishadii meelaha qaarkood waxaa loo baahdaa dhiigega degdega marka sidoo kale dadkaas markaa baraha bulshada markiiba dhiiga nooca loo baahan yahay sidii looga baahan yahay in lasoo bandhigo fariimo lawadiro masiijo lawada qoro loo sheego meesha lasugu imanayo dhiiga nooc ayaa loo baahan yahay loo sheego ayagana markiiba arkaysaa kumanaan dama dhalinyaro gaaraysa oo heegan u ah inay dhiigooda markaasi dhibaato jirta ku bixiyaan ayaad arkaysaa cabdicasiis maxamed fafalle guddoomiyaha dalladda ururada dhalinyarada somalilan ee soonya ayaa dhinaciisa isna qaba in dhallinyaradoodu marka laga yimaado inay door ka qaataana dhinacyada arrimaha bulshada ay sida oo kale gacan siin karaan gurmadka ay bixinayaan hay-aduhu dhalinyaradu waa waa waa xooga ummad ummad ay leedahay waa xooga runtii lagu dadaalo in maaragtay la la wanaajiyo oo la xoojiyo marka runtii doorka dhalinyaradu ay ku leedahay waa door runtii ballaadan waa xoogii waxa weeye waa dhalinyaradu kala doonaya inay maaragtay xaggii waxbarashada ka shaqayso xaggii horumarka ka shaqayso xaggii danta guud ka shaqayso xaggii emergencyga iyo haddii ay wahadacaan inay ka shaqayso runtii haddii doorka ay qaadan karayaan dhalinyartu marka matalan oo kale waxyaabaha aafooyinka ay dhacaan oo kale waxyaaba ay qaadan karayaan waxaa kamid a in maaragtay hay-adaha maaragtay bixinaya emergencyga gurmadka bixinaya in maaragtay ay ay ay ay ay maaragtay la shaqeyn karaan ay ka caawin karayaan maaragtay markay distributionka sameynayaan ay ka caawin karayaan marka xagga securityga ay ka caawin karayaan maaragtay dhinaca assessmentka iyo in maaragtay war fiican laga helo siday wax u dhaceen halkay wax ka dhaceen maaragtay saameynta waa dadka sameynaya sidoo kale maadaama dhalinyartu ay tahay xoog firfircoon waxay iyaguna sameeyaan runtii inay heli karaan oo ay maaragtay ka caawin karayaan dadkan gurmadka bixinaya in in maaragtay ay ay accessa iyo dadkan dhibaatadu aafayso sidii loo gaari lahaa halka ugu sahlan ee la marsiin lahaa maaragtay alaabahan iyo waxyaabahan dadka loogu gurmanayo marka waxaan waxaan leeyahay sidoo kale dee maadaama matalan oo kale haddii emergency xaalad emergency ay dhacdo dad dhalinyartu waxa weeye waa kuwa la xidhiidhaya dadka deegaanka maaragtay war badan ka haya si fiican u garanaya marka runtii waxaan isleeyahay doorka dhalinyaradu waa waa door runtii aada u muhiima waxaana muhiima runtii in in in dhalinyaradu markasta ay qaadato doorkeeda sidoo kale dhammaan mashaariicda socda maaragtay kuwa horumarka kuwa humanitarianka ah kuwa maaragtay emergencyga ah intaasoo dhan waxa fiican in inta aan waxa inta aan waxaasoo dhamaana dhicin la siiyo doorkooda oo maaragtay si ay ugu diyaar ahaadaan in maaragtay horumarka bulshada ay ka qayb qaataan sidoo kalena ay ka qayb qaataan hadii ay dhacaan waxyaabaha xaaladaha degdega ah oo kale howlaha socda marka gargaar la fidinayo ayaa la tilmaamay inay yihiin qaar u dhexeeya bulshada islamarkaana ay dhexdooda bulshadu isgacan qabanayaan marka laga yimaado gacmaha shisheeye ee soo gaadhaya amaba loo soo fidinayo haddaba maxaa bulshada dhinaceeda laga rabaa waa kana maxamed ubo oo ka howlgala hay-adaha caalamiga ah islamarkaana arrintaasi noo sharaxayaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii maxaa haday bulshadu ay roolka ay kuleedahay ama kaalinta ay kuleedahay in waqtiyadaas ay dhacaan maxaa dhahday ama musiibooyinka ama ha noqoto abaaro ama ha noqoto daadad ama wax kaleba ha noqotee oo kuwa noogu badan bulshada waxyaabaha laga doonaya waxaa kamid ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee marka ugu horeysa ka jawaabaya ee iscaawinaya iyagu ee maxay caawinaya dadkaasi ay saamaysay maxay haday waxyaabaha disasterkaasi ama ha noqoto abaara ama ha noqoto daadadkaasi oo kuwa noogu badan waxaa markaa laga doonaya inay bulshadu noqoto kuwa ugu horeeya ee ka qayb qaadanaya ee caawinaya maxaa aaday dadkaasi ay saameysay waxyaabahaas ay saameeyeen waana waxa aalamiyan ah inay wax marka ugu horeysa ay ka jawaabaan dad ugu horeeya ka jawaaba ay noqdaan dadka bulshada degan ee la degan dadka ay waxaas saameeyeen marka ay socdaan howlaha gargaarku ayaa la tilmaamay inaanay keliya bulshadu dhaqaale uuna ku biirin balse sida oo kale ay door ka qaataan sidii loo samayn lahaa ka hortaga la xidhiidha waxyaabaha masiibooyinka dhalin kara waa kan mar kale maxamed ubo
waxyaabaha ka qaab qaadan karaan waxaa kamid ah hadda waxaa jirta concept la yidhaahdo maxaa lay community based disaster management community based disaster management marka waxyaabaha ay conceptkaasi oo cusubi uu xooga saaraya waxaa kamid ah in marka horeba bulshada ama kaade dhalinyartu ay ka qayb qaadato qorsheynta hore ee waxyaaba lagaga jawaabayo waxyaabahaasi masiibooyinkaasi iyo maxay ahayday qorshaha markay ka qayb qaadaan jawaabta lafteedana sida looga farcelinayo masiibadaasi ama waxaasi meesha ka dhacay ama daawakaasi ama abaarahaasi ka dhacay iyaga lafteeduna inay qayb weyn kamid noqdaan inay qayb kamid noqdaan maxaa aaday ama dadka la daadkureynayo ama dadka maxaa la raadinayo ee ku lumay maxaa masiibadaasi ama dadka cunto lala gaadhayo ama biyo lala gaadhayo maxaa aaday markay waxaas ku dhacaan ama guryo maxaa aaday kumeel gaara loo dhisayo oo dadkaasi ay waxaasi ku dhaceen marka waxyaabahaas oo dhan ayaa laga doonaya waxaa sidoo kale laga doonaya in qorshe guud oo kale ay ka qayb ay keenaan oo ah in maxaade laga hortagaba oo disaasterka laftiisii maxaade laga hortago ayay inta badan ayuu noqonayaan waxyaabaha laga doonayo inay sameeyaan dadkaas marka laga yimaado abaaraha iyo fatahaadaha oo aafooyina bulshada ku soo noqnoqda islamarkaana soomaalida xilliyo kala duwan culays kaga yimaado ayaa sidoo kale ay jiraan dadka qaar gacan ka geysta baahiyaha asaasiga ah ee nolosha lagama maarmaanka u ah waxaana jira dadka qaar dhinaca waxbarashada damaanad qaada carruurta ka dhalatay qoysaska saboolka ee aan awoodin inay carruurtooda dugsiyada u diraan waa sida uu tilmaamaya maxamed warsame sandhool war bulshada hadda yani ahaantaas awalna way khilaafsaned haddana way khilaafsan tahay waxaa arkaysaa xarumaha aqoon ee ilaa laba boqol masax soo meelaha ku xarisiin yihiin oo meesha hooyin cunto lagu sameeyo dad dad soomaaliyeed oo mushahri qaata oo shaqeeyo kale ayaa inta badan isu soo bandhiga qofkuba qofku kafaalo qaadi karo ama wax u qaban karo oo muddada hayn karo intay dhan tahay ha u badnaadaan dadka hadda qurbaha jiro oo inta badan muslimiinta u badan ayagana qaarkood way dadkay kafaalo qaadaan waxbarashadiisa ay la wareegaan waxaa arkaysaa ada mas-uuliyiin hadda xamar joogo kale in xarumaha iskuula ay furan tahay haddana xarunta liaadasoojo kale dad waxba haysan oo kale carur lagu baraa carurtaas qofka markas u baahan in qof carur waxbaro oo kale meeshuu tagaa qof kamid oo la wareegaa ilaa noloshiisa iyo wuxuu siiyaa waxbarashadiis ku bilaatu kashubaa sanad ha noqoto laba sanad ha noqoto anaga kula hadlaya beledweyne oo kale dadaadi noocaasa jiray aan waxbarashadooda kafagabeena bixinaa jirto oo marka saamiga gaarada laga bixiyo waxaa kaloo jirta aa soomaaliyeed waxaa jirta ayagana arka carruurta yara sida xugsatidoo kale ama ha noqoto lamaafadoo kale ayaa markii laasi waxaa la weydiiya in waxbarasho dhiga karo waa la kaxeeya hooyadiisa loo tagaa hadii raali uga tahay cunuga in waxbarasho loo digo kale waa laga kaxeeya waxbarasha lageeya iskuulada waana laga kafagaleya isla iskuulada iyo xarumaha daladaha waxbarashadoo kalena ayagana qeyb weyn ay ka qaataan oo marka layihahda anugaan si ilaah dartiisaan ku barayna oo qof soomaaliyeed awoodid waxbarashadiisa waalidkiisana gacanta xog ku haynin ayana qayb kamid ay soo saartaan doorka bulshada oo ah mid aan la dhayalsan karin ayaa si loo sii joogtayo islamarkaana tayadiisa loo adkeeyo ay dunidu hindiseena barnaamijyo lagu kobcinayo ka qayb qaadashada bulshada ee arrimaha samafalka kuwaasoo xooga saaraya in qorshaynta ka jawaabista arrimahan ay bulshadu qayb ka noqoto eriyooyinka ugu muhiimsan waxay ka noqdeen in marka hore aan la sugin inay abaari dhacso sida inta badan soomaalida ku dhacda ee marka hore la sameeyey balaankii in haddii ay tusaale kale taas waa miyadii oo kale haddii magaalooyinka kala noqoto waxaa inta badan dhacda magaalooyinka waaweyn ee soomaalida in mararka qaar ay maxaa yaale daawadku markay yimaadaan ama maxaa yaale ay dad badan qaadaan marka in marka hore la diyaariyo safety standards oo la yidhaahdo areadan la tegi karaa se lama tegi karo standardkii miyay in lagu noolaado miyuu miyuwa dooxyada dadka qaar ayaa dhex dega marka dambana daas la tagaa sida marar badan dhacda marka dadka waxyaabaha la doonaya inay maxaa marka horeba dejiya wax kamid safety standardskaasi tusaalaha kale dawladaha hoose oo kale in ay dejiso oo dadkuna ay marka hore ay ku riixaan inay sameeyaan howlaha samafalka oo bulshada muhiim u ah ayaa si loo xoojiyo oo doorka dhalinyaradu ay arrimahan ka qaataan ay dadka arrimahan u dhuun daloola ay diiradda ku hayaan in dhalinyaradu ay helaan tababar aqoontooda lagu kobcinayo waa kan mar kale guddoomiyaha dallada sonya cabdicasiis maxamed furfadle runtii waxaa muhiim ah dhalinyarta marka ay ama dhalinyar taba maaha kole cid waliba marka ay doonaya inay howl qabtaan inay inay waxadii waxaa muhiim ah in maaragtay lasii tababaro oo loo tababaro sida ugu fiican ee hawshaan loo qaban karayo marka waxaa muhiim ah in dhalinyarta tababaro la siiyo mashruuc kasta oo socda oo la doonayo dhalinyarta inay qayb ka ahaatana in maaragtay lagu daro oo masalan iminka dalada dhalinyarada ee soonyo waxyaabo badan ayay ka qayb qaatay runtii oo emergencies ahaa oo ahaa maaragtay tababar marka waxaa runtii tababar la siiya dhammaan ururada memberka ka asooniyo ee gobolada maaragtay ku kala yaala mid kastaba maaragtay in tababar loo furo dhalinyarta ay maaragtay diyaar ahaadaan gaar ahaan areadan xeebaha oo runtii ah meelaha iminka intan dambe climate change lagu saameeyo ama duufaano kusoo noqnoqdaan marka dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay runtii hay-adahan gargaarka bixiya iyo cid kasta oo runtii maaragtay arrintan ku lug lahay inay dhalinyarada siiso qayb muhiima oo maaragtay lasii tababaro oo maaragtay loo sii diyaariyo qaabkii ay uga jawaabi lahaayeen wax kasta oo dhaca taasina runtii waxay ku imanaysaa in dhalinyarada lafteeduna ay dagaal muujiso ay u diyaar ahaato runtii xaaladaha degdega inay ka jawaabaan guud ahaana dhegaystayaala barnaamijkeeni bandhiga v o a toddobaadkan ayaa intaasi inoogu eg inayntaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo